bilaanta soomaaliyeed iyo weliba la sheegay in doorfayl ay ugu qaadayeen arrimo xalinta khilaafaadka ku dhex dhiya waa bulshada gaar ahaan ahaan qoysaska ee taaseytiyo muhiim ee wada noolaashaha bulshada iyo siyaawooyinka shilduwan iyo kumaarayayanga kiisiska la xiriira dhibaatooyinka lakala kaho waa bilaanta haddaba mi eta doorka bilaanta iyo kaleyin arrimo xalinta khilaafaadka bulshada ku dhex dhiyawa meese eta aqawadooyinka iyo lakulamaayanga silen xaliya kiisiska mararka saytiyo gacanta kala jaranga gaar ahaana ururada bilaanta oo ka shaqeeya arrimogasaya waanuhana ku mid ee bilaanta koonfur galbeed oo ku hadlenga doorka ka eedan arrimo xalinta khilaafaadka ku dhex dhiya waa bulshada dhatiye waxaa lii jira in odayaalka iyo naga go-aama gooyaan oo gebdho lan qiimayna mise ra-y lanku qaadaana jirti walaan goyley gibirta lagu xukuma jari se laakiin go-aam yahin qaadoy leera jari meldher ila yoom haada wala xaliyahayna markaan walbadan hasbedeliyalaa sida hor hatageeka isku mid mahaynin hata alxamdulilah heer weysurinaad gabdhawan sheegan inuu wala xaliyan unooma aragnaad umadaan umaraan wadadu naani taw baray wada hadalka nabdoon hayti yaan umaraana una qofna un weeraraano una qofna un duraano lamada jaanibba ka xaliyahayn insha allah bismillahi raxmaan raxiim magaay walaare iluul ale axmed aleere wayna ku dareeraha ururada bulshada ee qaybo women business waga ku dareera ee brogaraamkan ku hor intii lan bilaawno walyaabo oo iska dhex yaacsanaayeen jareen laakiin hadda amniga iyo nabadgelyada haweenka iyo wadahadalka nabdoonyaal badan ku faa'iidnay intii brogaraamkan ha qaadanay sanadkii laha dhaafay waynu kugu faa'iidnay hordhaankii macnaha xaliinta manfahansanayna dhegeysiga ini kowba ku eta laakiin had wayba ku fahangnay ini qofka madeeda dhegaysatooba ini halkan korayaba kaaseeye maynu ku faa'iidnay barnaamijkan antinani bari shaqooyin eedan badan oo una kuga faa'iidaysani bulsho ahaan dhati oon ka shaqaysani keeska horta shaqsiyan ba'anayan anfaci inday owlaaday horta kow iyan anfaci marka lamaadna wayba iyan anfaci ahayn ini ana bulshada lankas walay iska jarana ku dhegansada laakiin xeerkan i dhaqankan markii hore mahayna lankun ini kow kan wala deeri i kan wala andeerna dhatioba ini na dhegansana markaas lankii wala deeri layla dhegansadaay sadoona dhaqan dhaqankaan hayuna ka dhagamaani haddii lama habrood isgalaan habartii markaasay dhaawac le tale una badanaaba ini laku gardaranyan aragaane laakiin had wayba ku faa'iidaysanay ini gabirtuunna la dhegansada gabirtaas kalena la dhegansada magay maylere muslim ciidangasano ay daralyeere mayba kumad aha dad waqan oo wasaarado haweenka qul islaamka sida haweenka in iska hilow waliba waa bulshada ee ku shaqeeyaan wasaaradana hooskooyaan wasaarada tiim wasaarada kumad ah iyo horta una hadamay ku shaqeeyahayna lama sano lamadaas sana markii sanadka koowaad horta uniba wageliinkan baahanayni waliba dad u xaafado laha kubiyey waliba waa ha iska hiree dad birshay naafiyaga naftarkay hagta shaqsiga naftarka ilhadalahay naafi midilahay dadka baahda gaarka qabaan midilahay waliba waa ha ajibiyaalka dad oo shal liidadaan dad oo shal dhabaysan sasalani iska hirahay markii uu nolay wasaaradan na asuuntay helniin dhiibtay ha shaqaysadana erti waliba waa ha barow bar maasha allah walbadanaa ku fahamnay waliba anti una bulshadaynaynu wala geysii doogno waana walna geysii koron ka dareenay dhabadanna anti oo haweenka ka dhiyaayo aajibiyaalkana anbadanyi yaa kusii dareenay markan markaas ika bacdishee tiimkii meelala ku dhasi dadkumad e yaa la neendari aajibiyaalka oo adasada huutiyaalka oo kal yaa la neendari may kuula kulanay horta sembere marka una seena maya nuunoo habashe aninku jeedayana liiradka gabartan gurushuha ku kahaasa eekan garaabadaayo oo muushateedanka jaro marban iifadaana waliba gabartanayba ilaalsadahay kusaka guryaalkii maha hiri maayaan meeliye anka bata banaankaas anka bata liir ma leh liirkaas oo beeda fadheed waaba haka dara mahaayaba lan dharaantiis laka kooy horta antii siiba nahaayo jeenjeeho lamba malweydiiyo